Wararka qiimaha xoolaha ee maanta waxa aanu ku soo qaadanaynaa qiimaha lagu kala iibsanayo xoolaha ee magaalooyinka waaweyn iyo afgooye. Afgooye haddii aanu ku hormarno, geela qaliinka ah ayaa la kala siisanayaa heerkiisa koowaad soddon milyan, heerka labaad waa toddoba iyo labaatan milyan, heerka saddexaadna waa lix iyo toban milyan. Geela dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada afgooye heerka koowaad afar iyo toban milyan, heerka labaad waa saddex iyo toban milyan, heerka saddexaadna waa kow iyo toban milyan oo shilinka Soomaaliga ah. Lo'da qaliinka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada degmada afgooye heerka koowaad toddoba milyan, heerka labaad waa lix milyan, heerka saddexaadna waa afar milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka Soomaaliga ah. Afgooye lo'da dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad shan milyan, heerka labaad afar milyan, heerka saddexaadna waa saddex milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka Soomaaliga ah. Afgooye lo'da kaalmaha ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad lix milyan, heerka labaad waa shan milyan, heerka saddexaadna waa saddex milyan iyo toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka Soomaaliga ah. Haddii markan aanu eegno suuqyada degmada waaweyn, heerka koowaad ayaa la kala siisanayaa ariga qaliinka ah laba milyan, saddex boqol iyo toddobaatan kun, heerka labaad waa laba milyan, heerka saddexaadna waa hal milyan oo shilinka Soomaaliga ah. Ariga dhaqaalka ah ayaa lagu kala iibsanayaa suuqyada degmada waaweyn heerka koowaad laba milyan iyo afar boqol, heerka labaad waa milyan laba boqol iyo konton kun, heerka saddexaadna waa hal milyan oo shilinka Soomaaliga ah. Idaha dhaqaalka ah ayaa suuqyada waaweyn lagu kala iibsanayaa heerka koowaad laba milyan lix boqol iyo afartan kun, heerka labaad waa laba milyan boqol iyo konton kun, heerka saddexaadna waa milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka Soomaaliga ah. Ugu dambeynna, idaha qaliinka ah ayaa lagu kala iibsanayaa suuqyada degmada waaweyn heerka koowaad laba milyan iyo saddex boqol, heerka labaad milyan iyo lix boqol, heerka saddexaadna waa hal milyan oo shilinka Soomaaliga ah. Wararkii qiimaha xoolaha ee maantana waa naga intaa.